wadahadaladii u dhexeeyey wafdiga uu horkacayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid iyo saraakiisha maamulka kumeelgaarka ee kismaayo ayaa guuldarro ku dhammaaday kadib markii labada dhinac ay ku heshiin waayeen qaabka loo dhisayo maamulka dowladda ayaa u sheegtay maamulka in iyadu ay hoggaanka iyo ajendaha maamul samaynta leedahay halka dhinaca maamulka kismaayo iyaguna ay sheegeen in iyagu ay xaq u leeyihiin qorshaha maamul samaynta warar ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare saacid uu dib ugu noqonayo muqdisho cabdicasiis xuseen cusmaan ayaa warbixintan arrintaasi ku saabsan noo haya ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid iyo wafdiga la socda ee wasiirada iyo xildhibaanada ka kooban ayaa saddexdii cisho ee lasoo dhaafay isku dayayey inay maamulka kumeelgaarka ee kismaayo ka dhaadhiciyaan in dowladdu ay tahay tan keliya ee hormuudka ka noqonaysa ama ka tala bixinaysa qaabka iyo sida loo dhisayo maamul loo sameeyo gobollada jubbooyinka warar ku dhadhow kulamadaasi ayaa sheegay in xubnaha dowladdu ay axmed madoobe u yabooheen inuu madax u noqdo maamul kumeel gaar ah oo gobol oo loo sameeyo jubbooyinka oo muddo lix bilooda shaqayn doona qorshahan oo ah qorshe ay wadato wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka taasoo tallaabadaasi mid la mida dhowaan maamullo kumeel gaara ugu magacowday gobollo ay ka mid yihiin baay iyo bakool balse tallaabadaasi ayaa waxaa la sheegay in axmed madoobe uu ku gacan saydhay isagoo dhinaciisana sheegay in ra-iisul wasaare saacid iyo xukuumaddiisuba ay shirka kismaayo ka socda ee maamul samaynta jubbooyinka ay taageeraan oo shirkaasina la dhammaystiro ra-iisul wasaare saacid ayaa isagu goor hore sheegay in shirka kismaayo ka socda uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn cabdikariin xuseen guuleed wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa xalay fiidkii ka sheegay kismaayo in wadhadaladii labada dhinac aysan dhalin wax natiijo ah oo laysku mari la'yahay arrimo dastuuri ah xukuumaddu runtii dhinaceeda waxay aad iyo aad isugu dayday intii awooddeedii karaankeeda ah inay wixii tanaasuli ay samayn karto ay samayso laakiin nasiib darro waxaa soo baxay qodobo dastuuri ah oo runtii in laga gudbaa ee aad iyo aad u adkaatay mid ka mid a qodobada dastuuriga ah ee laisku diidan yahay ayaa lagu sheegay inuu yahay qodobka sagaal iyo afartanaad ee dastuurka oo qeexaya tirada iyo xuduudaha dowlad goboleedyada ka mid noqonaya dowladda federaalka iyadoo firqooyin ka mida qodobkani uu sheegayo in baarlamaanku uu go'aan ka gaadhayo tirada iyo xuduudaha dowlad goboleedyada iyadoo intaan go'aankaasina la gaadhinna uu baarlamaanku magacaabayo guddi daraasaad soo sameeya haddaba qodobkan sagaal iyo afartanaad ayaa noqday mid ay labada dhinac isku jiidheen oo uu dhinacba si gaar ah u fasiranayo sida uu v o eda u sheegay maxamed ismaaciil shuuriye oo ka mid ah xildhibaanada la socda ra-iisul wasaare saacid oo shirarkaasi ka qayb galay qolo walba wax oobay cuskanaysaa oo runtii dowladdu waxay leedahay iyadu annagaa dowladdii dalka ah annagaa macnaha mataqaana iskale sideedaba ma artay hogaankii annagaa iskale macnaha mataqaana ajendayaashii dadkuna waxay leeyihiin hawshan horey u soo socotay waa hawl macnaha muddo dheer soo socotay waxaan jecellay macnaha wixii nala dhamaystirtaan qodobka hadda ugu muhiimsan ee qoladan hadda mataqaana xagga dowladda ay maaragtay ay soo bandhigtay waxa wey waa qodobka afartan iyo sagaal ah macnaha in baarlamaanku uu ma aragtay mataqaana xaq u leeyahay inuu marka ugu horeysa sharciyadda maamul goboleeda uu sameeyo iyo macnaha in ay marka hore macnaha guddi la sameeyo waxa weye waa qodob meesha ku taala qolada kalena ayagu laftooda mataqaana qodobo kale ayay maaragtay laftooda keeneen oo ah maaragtay mataqaana laba gobol iyo mar haddii ay maaragtay israacaan dadka shacabkaana uu hadda maaragtay uu asagu hadda ay ay wax khilaafa ka jirin marka wixii haddii mar ay dastuur ayba tahay oo wax kale aan isku haysanin dastuurkuna af soomaaliya ku qoran yahay waxaan rajeynayaa in laisku qancin doono muranka maamul samaynta gobollada jubbooyinka ee labada dhinac u dhexeeya muddana soo jiitamayey ayaa dadka qaarkood qabaan inuusan ahayn mid dastuuri ah balse uu yahay khilaaf siyaasadeed oo labada dhinac u dhexeeya fikir noocaasa waxaa qaba cabdiraxmaan cayntee oo madax u ah macadka daraasaadka heritage ee muqdisho wuxuuna isagoo jooga magaalada minneabolis goordhow idii sheegay in khilaafka labada dhinac uu dastuurka ka fog yahay walaalow ani waxay la tahay arrintan inaysan ahayn khilaaf dastuuri ah saasna in loo dhigo haddii saas loo dhigana waxay sii adkeynaysaa xalkii raadintiisa waxay la tahay arrintan in loo abaaro inay in ay tahay khilaaf siyaasadeed oo laba dhinac oo arrin ku saabsan maamulka kismaayo iyo gobollada jubbooyinka in marka hore saa loo aqoonsado kadibna xalkeeda saa loo abaaro taa marka waxay soo dhaweynaysaa in laga fekero maaragtay siyaabaha arrintan loo xallin karo waxaan kaloo meesha ka marnayn in la arko dabcan in dowladda soomaaliya gaar ahaan inay iimaansato shacabkeeda oo ay u aragto qayb ka mid ah shacabkeedii oo maaragtay waxdoon ah qolada iyagana meesha joogtana waxaa la gudboon inay dowladooda ay iimaansadaan oo ay ay maanka ku hayaan inay muhiim u tahay in ay dowladooda wax la dhammaystaan inay uga muhiimsan tahay inay hadda meelo kale ku tiirsanaadaan inkastoo wadahadalladii saddexda cisho socday aysan natiijo dhalin haddana wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka cabdikariin xuseen guuleed ayaa isagu sheegay in ay jirto rajo oo aan weli quus la gaarin waxaan rajaynaynaa wadahadalladu inay sii socon doonaan rajada aan qabnaa in la heshiiyo oo la gaaro wax heshiis lagu yahay aad iyo aad ayay u weyn tahay quusna ma joogno labada dhinac waxay u muuqdaan in midba uu ku taagan yahay waddo saxa oo sharciguna la jiro balse xaluhelidda arrimahan ayaa la saadalinayaa inay ku xidhan tahay tanaasulaad iyo isu soo dhowaansho ay labada dhinac muujiyaan cabdiraxmaan cayinte madaxa macadka daraasaadka heritage ayaa qaba sida keliya ee muranka maamul samaynta gobollada jubbooyinka lagu xallin karo oo keliya inay tahay in labada dhinac ay meel dhexe isugu yimaadaan arrintan xalkeeda horta ma fududa lakiin waxay la tahay labada dhinacba inay ay muhiim tahay inay wax kasoo tanaasulaan oo ay labadaba garowsadaan in tanaasulku ay uu xalka ku jiro ani waxaan u arkaa tanaasulkaas inuu noqon karo in qolada hadda meesha joogta ee maaragtay hadda meesha haysata iyaguna qabsada iyaga ciidanka kenya isla qabsadeen in loo ogolaado qoladaas siyaasiyan inay si ku meel gaar ah ay meesha usii maamulaan muddo la isla garto muddo laba sano oo kale aha qiyaastii muddadaas labada sano ahna laba arrimood ay dhacaan ko in muddadaas labada sano gudahooda lagu diyaariyo hanaan doorasho oo dadka goboladaas degan ay isku soo dooran karaan hoggaankooda siyaasadoodna ay kusoo dooran karaan qodobka labaad oo muhiimkaana ay tahay in muddadaas inta lagu jiro qolada hadda meesha haysata ay soo wareejiyaan askarta ay haystaan oo ay hoos dhigaan ku daraan ciidanka qaranka ciidankaasna uu hogaamiyo generaal ay dowladda dhexe soo magacawdo waxaan u arkaa inay midaas noqon karto meel dhexe oo laysugu imaan karo inta laga gaarayo xal kama dambaysa si kastaba ha noqotee lama oga tallaabada tan xigta ee uu qaadi doono ra-iisul wasaare saacid iyo wafdiga la socda ee ku sugan magaalada kismaayo mar haddii uu guuldaraystay qorshihii uu ku doonayay inuu ku qanciyo axmed madoobe in maamulka kismaayo iyo weliba maamulka jubbooyinka dowladda looga dambeeyo waxaana jira warar sheegaya in wafdiga uu dib ugu noqonayo magaalada muqdisho maanta oo jimco ah iyadoo dhinaca kalena ay dhici karto in kismaayo uusan ka soo tegin ra-iisul wasaare saacid ilaa inta arrintan meel uu uga soo hadhayo xalna laga gaadhayo